halkani waa washington laanta afka soomaaliga oo idinkaga imaaneysa magaalada washington halkaad degeysaneysaan waa idaacadda v o a laanta afka soomaaliga
waa habeen sabti ah oo ay axad soo gelaysa lixda bisha juulaay sannadka labada kun sagaal iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo xamyada magaalooyinka geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somaali com idaacadda caawa waxaa daadihinaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadaad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise caawad oo maanta muqdisho dunaasiyiinta shisheeye ugu sheegay in dowladda soomaaliya aysan aqbali doonin in maamul ka mida soomaaliya loola macaamilo sida dowlad ka madax bannaan soomaaliya oo kale waxaan u sheegnay inaan hadda ka hor aan dulqaad badan u lahayn dalal kaleeto laakiin hadda ka bacdi waxaan rabnaa inay una sheegnay inay dowladahooda u sheegaan in marka ay la xiriirayaan qayb soomaaliya ka mid ah mid ganacsi ama wax mid kaleeto siyaasadaha ahaadee in ay dowladda dhexe ee soomaaliya ay og tahay oo iyada lagala soo xiriiro
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska washington mudan haweeney kama maarmo malabsidiisii oo sidiisaad imacantee rugadan qabo kalayo adiga maydhi ya xabiibi ya xayaati rugadan qabo kalayo adiga maydhi ya xabiibi ya xayaati marka waa heesihii mataqaana anduugoobay wey
waa gartay caweyska iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
laba dhul gariir oo xoog badan ayaa muddo laba maalmood gudahood ah garaacay koonfurta californiya ee dalkan maraykanka sida ay xaqiijiyeen saraakiisha gobolkaasi dhulgariirka jimcihii oo uu lixaadkiisu ahaa toddoba dhibic saddex cabirka dhulgariirada ayaa lagu tilmaamay kii ugu xoogganaa ee muddo labaatan sano ah ka dhaca gobolka californiya ee galbeedka maraykanka saraakiisha ayaa sheegay inay dhici karto in sannadaha soo socda ay gobolkaasi ka dhici karaan dhulgariiro yaryar lucy jones oo ah khabiir ku xeel dheer dhulgariirka ayaa sheegtay in dhulgariirkii jimcihii uu toban jeer ka quwad badnaa laba dhulgariir oo khamiistii ku dhiftay degmooyinka richcrest iyo tarona ee ku yaala saxaraha mahovi ee koonfurta california kumanaan qof oo ku nool richcrest ayaa lagu soo waramayaa in ay koronto la-aan yihiin halka saraakiisha degmada tarona ay dalbadeen biyo caagadaysan oo ay dadka cabaan dhulgariirada ka dhaca californiya ayaa sababay burburka guryo badan dab iyo waddooyinka qaar oo kala dhambalmay laakiin ma jirto wax khasaare nafeed ah oo lasoo wariyey
madax iyo saraakiil afrikaana ayaa ku qulqulaya caasimadda dalka niger halkaas oo uu ka furmayo shir madaxeedka midooda afrika oo looga hadlayo suuqa xorta ah ee ganacsi qaaraddan ay yeelato oo ah arrin muddo dheer ay afrika ku taamaysay madaxweynayaasha iyo hogaamiyaasha ilaa iyo konton dowladood oo afrikaana ayaa jimcihii shalay gaaray magaalada niyaame maalinta axadda berita ah ayaa waxaa halkaasi shir madaxweynayaashashirka madaxweynayaasha usii gogol xaaraya wasiirada arrimaha dibadda ee afrika oo halkaasi ku shiraya qorshahan afrika ee suuqa xorta ah oo hadda soo gaaray heer gebagaba ah ayaa afrika waxay ku doonaysaa inay ku samaysato isdhexgal dhaqaale yaraynta caqabadaha ku xadgudban ganacsiga sida lacagta teerifka loo yaqaano iyo weliba canshuuraha kulul waxaa kaloo heshiiskan ay horey afrika u gaartay uu dhigaya in la horumariyo helista shaqooyinka afrika heerka nolosha dadka afrika iyo sidii fursado loogu abuuri lahaa hal dhibic laba bilyan oo qof ee ku nool qaaradda afrika loogana dhigi lahaa gobolka mid la baratami kara dunida inteeda kale dhammaan dalalka afrika ayaa heshiiskan oo dadaalkiisa uu soo bilowday tan iyo sanadkii labada kun labadii horey u saxiixay labada wadan ee aan saxiixin konton iyo afarka dowladood ee midooda afrika ayaa kala ah benin iyo eritrea heshiiskan oo wadamo qaar ay hirgelinayaan bishan julaay ee aan ku jirno ayaa qorshuhu yahay inuu afrika oo dhan ka dhaqan galo marka la gaaro sanadka labada kun iyo labaatanka maraykanka ayaa soo dhoweeyey heshiiskii awood qaybsiga ahaa ee jimcihii shalay ay kala saxiixdeen golaha milatariga ee hadda xakuma suudaan iyo hogaamiyaasha dadka banaanbaxyada ka wada dalkaasi heshiiskan oo ujeedkiisu uu yahay in uu soo gebagabeeyo rabshadaha uu dhiigga ku daatay ee suudaan ayaa waxa uu yimid laba maalmood kadib markii ay wadahadallo ku yeesheen suudaan dhinacyada isku haya siyaasadda heshiiska ayaa dhigaya in la sameeyo golo madax bannaan kaasoo ay milatariga iyo wakiilada kooxaha kacdoonka ay si wareegta ah midba uu golaha uu u maamuli doono saddexda sano ee soo socota waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa heshiiskan ku tilmaamtay tallaabo muhiim ah oo horey loo qaaday koox la socota colaadda syriya ayaa sheegtay in saddex iyo toban qof oo ay ku jiraan toddoba caruura iyo saddex dumara lagu dilay dalkaasi waxay ku tilmaantay xusuuqa laga naxo oo ka dhacay gobolka idlib ee galbeedka syriya kooxdan fadhigeedu yahay dalka britain ee u dooda xuquuqda aadanaha ee syriya ayaa soo warinaysa in weerarkan uu ka dhacay maanta oo sabti ah tuulo la yidhaahdo muhambal oo ku taala gobolka idlib waxay sheegtay kooxdu in weerarka ay fuliyeen diyuuradaha dagaalka iyo kuwa qumaatiga u kaca ee taliska bashaar al asad dalka syriya ayaa waxaa la degay dagaalo sokeeye oo dhinacyo badan ay ku lugul yeesheen oo soo bilowday sanadkii labada kun iyo kob iyo tobankii
fiid wanaagsan dhegeystayaal halka warkaasi aad kala socoteenna waa voice of america washington aan ku bilowna ee wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya axmed ciise cawad ayaa maanta kulan uu magaalada muqdisho kula yeeshay diblomaasiyiinta dalalka daneeya arrimaha soomaaliya iyo kuwa dolalkooda wakiilada uga ah soomaaliya ee ugu sheegay in dowladda soomaaliya aysan aqbali doonin in maamulada ka jira soomaaliya loola macaamilo sida dowlad madax bannaan oo kale inkasta uusan si toos ah u sheegin somalilan haddana waxa uu soo hadal qaaday xiriirkii ay dhowaan dowladda sheegtay inay u jartay dalka ginee ee ku yaala galbeedka afrika iyo in loola macaamilo somalilan sida dowlad oo kale aysan dani ugu jirin in labada dhinac ay si nabadoon ay xal uga gaaraan waxyaabaha ay isku hayaan waryaheena magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulla ayaa warbixintan noo soo diray wasiir axmed ciise cawad oo kulan kula qaatay gudaha garoonka muqdisho safiirada dowladaha caalamka u fadhiya muqdisho ayaa ka hadlay go-aankii dowladda soomaaliya xiriirka ugu jirta dowladda geni kala hadalay laba arrimood labada arrimood waxay ahayd xiriirka aan u goynay dalka jamhuuriyadda gini sababta aan ugu goynay iyo sida aan jecel lahay beesha caalamku inay hadda ka bacdi arrimaha soomaaliya ula dhaqanto khaladka ay sameeyeen reer geni ma aha oo keliya inay qarannimadii soomaaliya u gafeen laakiin waxay waxyeelo ku yihiin oo ay caqabad ku yihiin oo shaq ficilka saas oo kale ah oo caqabad ku yahay inay dibudhac ku sameyso ee dib heshiisiinta soomaaliya iyo isu ururinta dadka soomaaliya
wasiir cawad ayaa sheega muhiim inay tahay in fursad la siiyo dadka soomaalidu inay wada hadlaan haddii dadka soomaaliyeed aan la siinin wakti ee iyagu ku wada hadlaan tusaale haddaan usoo qaadano somaliland iyo dowladda federaalka ee soomaaliya ama xukuumadda federaalka ee soomaaliya hadday iyaga soomaali islah iyaga isu dhan iyaga annaga hal dad ah khayr baanu la jecel lahay walaalahayo somalilan inta goosashada rabta iyo dadka soomaaliyeed oo dhan meelay joogaanba laakiin annagay noo taallaa sidaan u heshiin lahay dal kale oo dibad iyo xoogo kale nooma goyn karaan sidaanu u jiri lahay marka mar kasta oo faragelin dibadda nagu timaado waxay caqabad ku noqonaysaa isfahamka yagii iyo maaragtay wadahadaladayadii
axmed ciise cawad ayaa isweydiiyey waxa somalilan ay kaga baahan tahay wadahadal soomaaliya la gasha mar haddii ay la macaamileyso dowladaha kale maxay dad uga baahan yihiin inay isla hadlaan hadday arkaan in dalal kaleeto ay ula dhaqmayaan sidii ay yihiin dowlad somaliland ma aha dal madax bannaan oo ka madax bannaan soomaaliya oo gooni u taagan adduunka meel u aqoonsan ma jirto saas sharciyada adduunka oo dhan iyo go-aamada adduunka oo dhan u n ta a u-da dalalka islaamka carabta igad kulligood waxay qiraan soomaaliya inay tahay hal dal iyo hal dad oo mid ah marka adduunku saasuu qabaa saasayna tahay adduunkuna inuu sidaas dalalka qaarkood inay tixgeli ixtiraamaan weeye ee go-aamada adduunku ay qeybta ka yihiin wixii khilaaf jira soomaalida iyaga dhexdooda inay ka wada hadlaan weeye dowladda soomaaliya xukuumadda soomaaliyana sidii xukuumadihii horeeto diyaar bay u tahay inay walaalahood somalilan la hadasho la fadhiisato la heshiiso la isfahmo laakiin dal kaleeto inuu noo carqaladeeyo dhib noo abuuro kama yeelayno wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ka dhammaantay dulqaadkii ayna ka aqbali doonin gen iyo dowlado kale la macaamilidda somalilan
waxaan u sheegay inaanaan geni ka yeelayn waxaan u sheegnay inaan hadda ka hor aan dulqaad badan u lahayn dalal kaleeto laakiin hadda ka bacdi waxaan rabnaa inay una sheegnay inay dowladahooda u sheegaan in marka ay la xiriirayaan qeyb soomaaliya ka mid ah oo diplomatic relations ama ha ahaado mid baac mushtar mid ganacsi ama wax mid kaleeto siyaasada ha ahaadee in in ay dowladda dhexe ee soomaaliya ay qeyb ka tahay ay og tahay oo iyada lagala soo xiriiro
cabdulqaadir okey v o a muqdisho
halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa idaacadda v o a toos idinkaga imaanaysa magaalada washington wararka ka imaanaya gobolka mudug ayaa sheegaya in isku dhac laba maleeshiyo ku dhex maray deegaanka gawaan ay ku dhinteen saddex qof mid kalena uu ku dhaawacmay faahfaahinta warkani waxaa gaalkacyo ka soo diray wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq wararka laga heliya deegaanka gawaan ee gobolka mudug ayaa sheegaya in isku horimaad dhex maray laba maleeshiya uu sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyadii isku dhaca dhex maray iyo dad rayida oo ka agdhowaa halka israsaaseyntu ay ka dhacday gudoomiyaha degmada hobyo ee gobolka mudug cabdulaahi axmed faad oo ka mid ahaa mas-uuliyiin ku baxday daminta xiisada gawaan ayaa v o a uga waramay sida ay wax u dhaceen waxaa dhacay dagaal dhex maray dhalinyaro meel socotay iyo dhalinyaro kale isku dhacay yani waa isku dhac dhalinyaro ka dhex dhacay marka qolo jidbooyin lagu sameeyey qolo jidbooyin ku samaysaa lagu sheegay weli anay weli ay baartaan waa lagu socon mar rabna inaan ka hornacno baaritaanka waxa dhacay oo dhamaystiran dibaa ka sheegi doonaa waxaan ka wadaa waxaa jiray in xabadeen israasadeen ay dhacday israasadeenta isdhex qofada ku dhiman magar yaal qofa dhaawaca intaan ognaa xaaladda dhawaan waa sidee hadda aadayoo deganta wax dhibaataa ma jiraan ciidamada ministeriga kowlaatada dhex galay xaaladooda deganta waa la fiicanta wax walbana si loogu tagay
cabdulaahi axmed salaad oo ka mid ah dadka gawaan kuna sugnaa halkii ay wax ka dhaceen ayaa sidan uga warbixiya wixii uu arkay gawaan waxay wax uga dhaceen niman dhallinyara baa nin kolley markii hore burcabadeedii buu ahaay oo nin burcabadeediiya oo liya maxamed gafaarije bay xabad ku bilaabeen ma garan haye xabaddaas markay ku bilaabeen saddex nin ayaa ciidankii si dhimatay ma garan asagu dhinka dhankaa shabaabku ka soo cararay meeshaan buu jaad usoo doontay dhallinyaradaana asagay beegsanayeen ma garan dhallinyaradaas markay beegsanayeenna xabadday ku bilaabeen sidaasay wax u dhaceen maxaa ka dhaxeeyey oo sababtay in israsaasaynta ay dhex marto
kolley xurguf xurguf qabiilna kolley weesha way soo geli kartaa waxaas hadda anugu macnaha saas uma sii kala sixin karo laakiin intaas unbaa ka dhacda meesha oo aan anugu taagnaayo u taagnaa hadda saaraha dhimashada iyo dhaawaca waa imisa gabar shaahleeya oo maqaayad seex gadanaysay oo dhaawaca iyaduna garaaba iyo saddex nin oo dhimasho ah
saddexda dhimashada ma labada dhinac bay ahaayeen mise hal dhinac
saddexda dhimashada ahi waxay ahaayeen maxamed gafaanje dhinaciisay ahaayeen saddexda dhimashada ah oo ay la socdeen
hadda waa sidee xaaladda gawaan
xaaladda jawaan ciidamo kow iyo labaatanaad ah kusoo baxay oo asagiina hadda waa la badbaadisay waa degantaa hadda xaaladdu way degan tahay waa ciidamadiina waa la kala qaada hadda
inkastoo isku dhaca labada maleeshiya aan la ogeyn sababta rasmiga ah haddana warar hoose oo v o a ee helaysa ayaa waxa ay sheegayaan in gaari uu la socday mid ka mid ahaa hogaamiyaashii burcadbadeeda soomaalida iyo ilaalo la socotay iyo koox hubaysan oo ku sugnayd bar kontarool ay dhex martay israsaasaynta hase ahaatee uu bad qabo horjoogihii gaariga la socday waxaana dadka dhintay la sheegay inay ahaayeen ilaaladii la socotay si kastaba xaalka deegaanka gawaan ayaa degan waxaana goobta gaaray ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya oo ku sugnaa degmada hobyo ee gobolka mudug gawaan ayaa degmada hobyo ee gobolka mudug u jira soddon kilomitir kagana beegan dhanka koonfur galbeed cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
aad buu umahadsan yahay waryahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq haatanna barnaamijkii martida mikrofonka waxaa magaalada london ka soo diray waryahayaga ridwaan xaaji cabdiweli
kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaan ku wareysanayaa jenaraal zakiya xuseen oo ah taliya ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed oo hadda ku sugan magaalada tan london kusoo dhowo barnaamijka zakiya aada iyo aada umaadsantaha ku salaamaadayay bahda v o ada ugu horeyn waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo muddo hadda hal sano ah ayaa tahay taliya ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed waxyaabaha u qabsoomay booliska maxaa kamid a tan iyo markii aad timid runaanta horta wax badanaa iska bedelay dhanka isbedelada oo operationska haddaan ka horta ku hormaro waxyaalo badanaa horta kusoo kordhay ciidanka booliiska soomaaliyeed sidaa ka warhaysiinba dhalinyaro badan oo ka tirsanaa saraakiil badan oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliyeed gaar ahaan qeybta hubeysneyd oo dhan ayaa waxaa lagu soo wareejiyay ciidanka booliiska soomaaliyeed taasna waxay maarkin oo sii kordhisay in la helo dhalinyaro tiro badan oo howlgaladan ku fiican oo maxaan ku irahdaa shuruucda iyo qaanuunkana lasii baray oo booliiskana loo tababaray kadibna la howlgeliyey saldhigyada maanta booliiska waxaa arkaysaa boqolkii sagaashan iyo sagaal inay yihiin dhalinyaro xidiglayaal laba xidiglayaal kabtan ilaa gaashaanyaala markin oo maanta taliyaasha saldhigyada ah ilaa iyo qeybta guud oo gobolka banaadir oo maxaan ku irahdaa korneele ee maanta ay joogaan dhanka kalena haddaan ka waramo taliska booliiska naftirkeeda waxaa laga wadaa isbedelo aada xoogan gaar ahaan hogaamada taasoo xataa laga howlgeliyay dhalinyaro badan oo saraakiil ah oo awalba booliiska ku jiray oo anagaa kasoo xulanay jaamacadaha iyo dugsi sareba oo kusoo biiray booliiska la tababaray kadibna la howlgeliyey dhanka howlgalada hadaa mar labaadna ku laabtana waxaa la kala qaaday howl maalmeedka oo saldhiga loogu talagalay iyo howlgalada taasna waxaa keentay in maxaan ku irahdaa baahida saldhiga oo horta si buuxda loo buuxiya degmo walbana iyo saldhigeeda ay isku filnaataa howlgaladana waxaa loo sameeyey ciidamo gaar ah oo special force loo yaqaano oo ciidamada haramacad noo tababareen ama naga saacidaan dowladda walaalaheena ee turkiga iyagaana howlgalada sii sameeya haddii aan su-aal kaa weydiiyo arrimaha inta badan marka laga hadlayo booliiska waxaa loogu talagalay inay sugaan amniga dadweynaha marar badan waxaa dhacda in ay idinka hoos baxda inaad amniga sugtaan idinkoo ka digaya inay khataro jiraan ayaa haddana khatarahaas ay dhacaan maxaad uga hortegi weyseen inta dadka aanay ku le-an qaraxyada ka dhaca muqdisho ama dilalka xataa run ahaantii hadda haddaa maarka inuu isbabar dhigtid labadii sano lasoo dhaafay iyo qaraxyadii iyo dhacdooyinka ka dhacaya gobolka banaadir iyo caasimada muqdisho gaar ahaanba waxaa arkaysaa in horta hoos udhac xoogan uu ku dhacay dhacdooyinka oo falalka ama lid ku ah amniga ha noqdaan qaraxyada iyo ha noqdaan kuwa loo yaqaano target operationska ama target assassinationska oo ku dhuufo ka dhaqaaqo dadka maarka inuu bistooleey intay dilaan ay ordaan hoos u dhac xoogan baa ku yimid run ahaantii taasna waxyaalo badanaa sababay waxa sabab waxa weeyaan horta kow aad in loo tayeeyo ciidanka booliiska ka howlgala gobolka banaadir waxaana si toos ah laisku xiray nabad sugidda gobolka banaadir iyo booliiska gobolka banaadir nabad sugiddana xogta markay helaan isla markii la wadaagaan booliiska gobolka banaadir iyagana ay ka howlgalaan waxa sii dheer oo run ahaantii anoon ka faa'idaysanayo fursaddan ugu mahad celinaya shacabweynaha gobolka banaadir oo aad maarkin oo booliiska hadda la shaqeeya waxaan u furnay number la yiraahdo ha- halkaaseyta xogta maarkan oo ayna la soo gudbiyaan dad badanna halkaaseyta lagu eh, lagu soo qabtay waxyaalo badan halkaaseyta laga hortagay dabcan eh, anaga magaalo caasimad baan nahay oo xanuun badana soo maray een, oo oo jab badana soo aragtay magaalada london iyo magaalada baris oo iyo meelahaaseeto dhanna qaraxyo way ka dhacaan wax ma- way dhacayaan horta waxyaalahaneeto wax oo boqolkii boqol waa laga hortagaya la dhihi karaa maaha laakiin haddii laisbarbar dhiga howlgaladii la qabtay iyo isbedeladii la qabtay labadii sano lasoo dhaafay een, waxaa arkaysa in hoos u dhac xoogan ee, uu ku dhacay marka laga hadlayo een, een, arrimahan hadda aad ka dhawaajisay ee, ka sokow dad fara badana waxay qabaan in wadooyinkii magaalada oo dhan ay xirxiran yihiin meel walba booliisaa taagan haddana qaraxyadii ayaa dhacaya mararka qaar xataa dad ayaad usoo qabataan een, howlgallo aad samaysaan haddana een, dadkii waa dhibaateysan yihiin marka ma la dhihi karaa wadooyinka waxaa muhiima in la furo oo amniga si kale aad ku sugtaan horta arintaa wadooyinka hal arin aan aan ka dhaho Een, anaga jid- jidweynayaasha oo caadiga maanan xirin anaga waxaa xirna waxa weeyaan waa jidcadyaasha jidcadyaasha sababta loo xiro waxa weeyaan markaa fiirinay een, eh, meelahay ka baxaan dadka argixisada ama waxaa fi- eh, lid ku ah amniga oo dhanba horta waxay isticmaalaan boqolkii sagaashan waa jidcade jidcadana waa xamarna waa toban boqolaal jidcado baa ka jiro inaad soo qabatan anaga ciidankeena tiradeena marka la fiiriya jidcado walba ciidan anaga ma joog ma- ma ma istaajin karno Een, eh, jidcadihii markii la xiray kadib waxaa fududaatay marka in gacan lagu soo dhigo dadkii maarkan oo falalka geesa isla markiiba dhowr jeerna waa ka waan ku- waan ku shaacinay eh, shirka shirarka jaraa-idahan qabto in maxaan ku irahda howlgalo iyo anagoo taagan oo ama eh, eh, eh, eh, si gaadmo ay nagu imaadaan bob nagu tuuraan isla markiina gacanta lagu soo dhigo horta taas in la fahmaa weeyaan laba waa horta xisaabta lagu darsadaa xamar waa caasimad caasimadda adduunka maanta london baad joognaa adigoo degan north london aad eh, ka howlgalaysana west london waxay kugu qaadanaysaa laba saacadood inaad maarkan oo magaaladaada gaartaa Eh, jidad waxaa jiro oo si toos ah magaaladanita xataa ugu xiran iyadoo oo dembiyada iyo dhibaatada xamar ka dhicin eh, eh, ka dhacaya ka dhicin london ayaa maarkan oo jidad badan eh, eh, la xadiday Marka waxaa leedahay jidadka jidadka marka aad xirteen ee yaryar ee jidcadayaasha ah ma waxay soo kordhiyeen inaad aaminsan tahay in amnigii magaalada u adkaado boqolkiiba boqol taaseeta way soo kordhisay sababto waxaa noo fududaatay inaan gacanta kusoo dhigno dadka f- eh, falalkaneeta geysta qaraxyada marka sidii hore way ka yaraadeen miyaad aaminsan tahay ba haddaan ina aaminsaneyn adiga statistikada naftirkaaga soo eeg eh, weyn weyn hoos u dhac xoogan oo ka yimid weli laakiin ma aaminsan tahay inay qaraxyada dhici karaan mar haddii een, waxaan la soconnaa horey een, adiga laftirkaaga inaad usoo bandhigtay warbaahinta baabuur aad ku tuhmaysaan inuu qarax sido baabuurkiina ilaa hadda meel uu ku dambeeyay cid og ma lahan
baabuurkaas horta anaga macluumaadka waxaan usoo gudbinay shacabweynaha sababtoo ah shacabweynaha waa nagu waajib inaan la wadaagnaa wixii horta iyaga eh, eh, naga saacidi karaan wixiina iyaga kusoo wajahan oo anaga maxaan ku rahda howlgalladeena wax u dhimayna horta waa inaan la wadaagnaa nasiib dara laakiin waxaa moodaa dad inay inay jiraan dad oo maxaan ku rahda waxaan oo dhan kaftan la qa- u qaadanayo waxayna ogeen adiga markuu taliya xigeen ciidan booliis uu leeyahay gaari noocaas inta baa beledka ku jira ama dad noocaas baa la raadinaya fadlan meesha ku aragtid noo soo sheeg baabuurkaas hadda aan shaaciyey Een, dad badanaa run ahaantiina la soo wadaagay musuuro iyagoo jid joogaana kasoo qaadana dhaheen waa kana baabuurka halkaan intuu marooya halkaan intuu kasii socdaa Een, laakiin nasiib daro dad baa jiro oo taaseeta maxaan ku rahdaa kaftan ka dhigtay kaftankaas adiga waxaa maanta kaftan kula ah walaalka adigu beri karfan u noqon karaa run ahaantii horta waan ugu digayaa dadka aniga iskama hadlooyo sabab baa keentay dowladda maxaan ku irahdaa nagu howlgelisay oo nagu qasabtay inaan shab- eh, bulshada aan la wadaagno howlgalada iyo wixii maalkana noo soo hagaagay iyo wixii lid ku ah marka wax badan ay ka saaciditaa marar qaarkood waxaa dhacda in booliska ay geystaan eh, falal eh, lidi ku ah xuquuqda aadanaha dad een, shaqaysanaya oo bajaaj ka shaqaysanaya ayay boolisku toogtaan arrimahaas maxaa ka qabateen ilaa hadda wax badan baa laga qabtay horta kow Een, ciidamo badan oo laga howlgeliyey gobolka banaadir oo anaga aan dareennay inay weli tababar dheeri u baahan yihiin horta waa lasoo xareeyey oo magaalada hadda kama howlgalaan oo tababar dheeri bay hadda iskuula bunisiyey iyo meelaha maarkan oo tababarada aan ku sameyno ee hadda ay ku xareysan yihiin Ee, waxaa xataa sii dheer in dadkii falalkaaseeta geystay waagii hore waxaa dhici jirtay askari markuu fal geystaa inay maarkinoo tolka eh, max- max- marxuumka iyo askariga mar- eh, reer tolkiisa inay ka heshiiyaan hoolahaasoo dhan anaga haddaan nahay booliiska waa la joojiyay askari hadda maanta hadduu fal geysta asaa ka jawaabaya waxaana la tiigsanaya sharciga dhowr xabana haddana xabsi wayba ku jiraanba oo garsoogayaal waayo waxay sugayaan proseska maxkamadda maxaa ka jira in booliska mararka qaar dadku ay ku sheegaan inay ku sugan yihiin oo keliya wadada dheer ee makal mukarama oo wixii ka dambeeya aanay ku sugnayn weliba xilliyada qaarkood
taas aniga waxaan aaminsana horta dacaayadda raqiis inay tahay tiro ciidanka oo ka howlgala gobolka banaadir tiro ahaan maanta intay ka howlgalaan aaday horta ugu sareysaa waana kordhinay meel walba haddaanaan la joogina waxaa arki lahayd maka mukarama adiga hal jid ma ilaalin kartid maka mukarama anaga waxaa ka ilaalinaa ilaa iyo meelaha ugu fogfog oo degmooyinka ugu fogfog ha noqoto yaaqshid ama ha noqoto daynil ama ha noqoto kaxda laakiin maka mukarama waa maarkino wadnaha magaaladii oo dhanba waa meesha businessyada oo dhan isku gu imaadeen safaarado badan baa ku yaala xarumo dowladeed badan baa ku yaala marka in lasii lasii kordhiyaa ciidanka meesha jooga waa lagu qasban yahay laakiin saasay tahayne wax walba oo degmo walba ka tirsan gobolka banaadir tiro ciidan oo gooni baa ka howlgala roondo sameeya shacabkana weliba lasii shaqeeya horey waxaa inta badan u jirtay in ciidanka booliska militariga iyo nabad sugidda aanay wada shaqeyn hadda maxaa isbedelay ma wada shaqaysaan mise weli waxaa la dhihi karaa waa kala qoqobantihiin maya aada iyo aad baa maarkan oo taas ita hadda laga bedelay ciidamada xooga dalka hadda waxay wadaan howlgalo oo ka socda maxaan ku rahdaa gobolada ku hareysan gaar ahaan shabeellooyinka nabad sugidii intii hubeysneedna saa sheegeenba waa waxaa lagu soo wareejiyey booliiska inta kalena sirdoon iyo dharcad bay hadda ku egyihiin iyagana xogta si toos ah waxay la soo wadaagaan gobolka banaadir ama booliiska gobolka banaadir ama ha noqdo taliska ama ha noqdo saldhigga degmada marka isku dhacyada ciidamada qalabka sidoo abal jiri jiray run ahaantii dowladdan aad bay ugu dadaashay wayna kala qabatay haddana waxaa moodaa hadda mar walba waxaa arkaysaa taliyii xooga taliyii booliiskii taliyaha asluubta mar walba isla socdo taasoo kuu muujinaysa marka taliyaasha hadday isla falgalooyaan saraakiishina iska warhayaan sirdoonkii howlgaladana iska warhayaan in maarkino isku xirnaanta aada u xoogsanaatay soomaaliya sidaan la socono siyaasadeeda mararka qaarkood ma degana khilaafaad dowladda dhexe iyo maamulada u dhexeeya ayaa jira booliska laftirkiisa ma la dhihi karaa khilaafaadka saameyn uu ku yeeshay oo booliska dhexe ee federaalka ee adiga aada ku-xigeenka u tahay iyo marka la eego gobolada dalka sidii loogu talagalay ma wada shaqeeyaan mise waxaad leedahay khilaafaa jira iyo waxyaaba aan loo bahnayn oo wada shaqeyna run ahaantii ciidanka booliiska soomaaliyeed horta waa hay-adda uga facda weyn oo soomaaliya oo dowladda kun iyo lixdankii kun iyo sagaal boqol lixdankeeda xorriyadda qaadatay ciidanka booliiska soomaaliyeed toban iyo sideed jir buu ahaa marka xorriyadda ay qaadanaysay tan iyo waagaasee tan wuxuu soo arkay ciidan dowlad military dowlad dowlad civil civil war waxyaalo badan buu soo arkay nasiib wanaag intaaseeto marxalada horta anaga nama saameynin siyaasadda maanta jirtana boqolkii boqol horta saameyn waxay nagu leedahay haba yaraatee ma jirto ciidamada booliiska ka howlgala maamul goboleedyada si toosa waxay ku xiran yihiin waa taliska guuda booliiska federaalka ah haddii taliya magacaabayo haddii askari la bedelayo haddii maxaan ku rahda askari la dalacsiinayo xuquuqda loo dalbayo waxaasoo dhan waxaa sameeya waa taliska guud oo booliiska booliiska wuu ka madax banaan yahay wax la yihaaho siyaasadda sideedaba lambarka aada sheegtay inaad kusoo kordhiseen in dadka ay soo wacaan si amniga loo sugo ilaa iyo hadda muxuu faa-iide ah oo dhaliyay kula tahay booliska iyo dadweynahase kalsoonidoodii misku soo dhawaatee maadaama marar fara badan dadka lafahooda ay u baqayaan oo ay ka cabsanayaan haddii ay soo sheegaan al-shabaab iyo kooxo amni darro ah inaydaan amnigooda sugi karin run ahaantii horta nambarkaas wax badan oo ka bedelay xiriirka dhanka haddii la fiiriya xiriirka bulshada iyo booliiska iyo xiriirka ka dhexeeya markii hore aniga waxaan u howlgelinay si kumeel gaar ahaan oo ramadaan bishii ramadaan maadaama la galay oo howlgalo badan ee la kordhiyey in maxaan ku irahdaa bulshada kaalintooda ay qaataan aan usoo kordhinay nambarka ee soo sheegaan wixii oo fal ama lid ku ah amniga guud oo qaranka iyo amniga gaar ahaanba caasimad inay noo soo sheegaan run ahaantiina shacabka waxay naga saacideen inaan soo qabano rag badan oo maxaanku irahda argixisada la shaqeeya ama maxaanku irahdaa si kale lid ku ah amniga si toosna waxay lasoo wadaageen waa nambarkaas nambarkaaseta saraakiil baa ka shaqeeya saraakiilsha halkaaseta ka howlgasha waxay si toosa ula xiriiraan gacanka oo booliiska halkaaseta bay sheegaan hadda waxaa sii moodaa waxyaalaha oo cadeynaya inay kalsoonida sii badato waxaweeye awal waxay soo sheegi jireen bulshada waxay lid ku ah amniga hadda waxay soo sheegaan xataa askari hadduu si oo qaldan ula dhaqmo bulshada waxay kusoo dacweeyaan maxaanku irahdaa nambarkaasay soo wacaan way sheegaan halkaas anoo maraya degmadaas isgoys hebel baa joogay askari halkaasita jooga baa saasi la dhaqma saraakiishan isla markii waxay wacaan waa sarkaalka maarkan oo shaqadaasita iskale si oo tilaabo laga qaado maxaanku irahdaa askarigaas marka si xoogan ayuu nambarkaasita run ahaantii isku soo dhaweeyey bulshada iyo booliiskaba aada iyo aad baa ugu mahadsan tahay wakhtigaaga aada iyo aad baa umahadsantiin idinkeeda toddobaadkanna intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonku aan ku wareysanayay jenaraal zakiya xuseen taliye ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji oo idinle nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo barnaamijkaasi martida mikrofoonka magaalada london kusoo diyaariyay haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka caweyska washington waxaa la diyaar ah wariyaha v o e da cabdixakiim shirwac dhallinyarada soomaalida marka ay ku cusub yihiin dalkan waxay la kulmaan badankood niyad jab
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska washington iyo caawana qodobada aan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dabeedna dhakhtarkii iyo meeshii uu yaalay ninkan andurega soo booqatay way timi dabeedna xaaladii baa looga sheekeeyey si waxay ahaayeen o dhan baa loo aadista looga sheekeyey waxaa la ninkan xaalkiisu waa kaasi wuxuu marayaa heer markaa la dejiyo meel uu intaa ee calashaan uu ka dhimanayo uu sii joogo ayuu muxuu u baahan yahay wax kale oo la qaban karaa ma jirta baa lagu yidhi waa qiso ka dhacday waddankan maraykanka oo lagu daray dhacdooyinka la yaab kale ee adduunka haddaba su-aashu waxay tahay maxaa keenay in qisadaasi ay heerkaasi gaadha islamarkaasina lagu diiwaan geliyo buuggaasi dhacdooyinka layaab kale adduunka lagu qoro barnaamijka ayaad ku maqli doontaan sidoo kale waxaan idii hayaa qaybtii halaburka iyo heesaaga waxa aanad maqli doontaan qaybtii saddexaad ee barnaamijka caweyska washington waraysi uu siiye fanaanka cabdiraxmaan xadxanteeye mudan haweeney kama maarmo ma labsidiisii oo sidiisaad i macantee murugadan qabo kalayo adiga maydhid ya xabiibi ya xayaati murugadan qabo
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal waayaha adduunkan aynu ku noolnahay ayaa yaabkiisa watee iyadoo la tilmaamo inay saamayn ku leeyihiin kolba xaaladda lagu sugan yahay iyo weliba duruufta markaasi lagu jiraaye waxaana aynu makhraati ka nahay in mar kasta oo bulshada dunida ku nooli ay sii badato amaba tiradoodu ay korodho ay sidoo kale dhacdooyinka la soo darsaya ay yihiin qaar la koraya islamarkaana korarhkooguyadana uu intaasi barbar socdo bal ka warran dhegaysta haddii waalidka amaba adigu qofkii aad dhashay eed waalidka u ahayd oo weliga aanad indha baalba saarin islamarkaana aanad bulshada ka dhex aqoon ay hal mar si aan ku talagal ahayn waayuhu isukiin keeno islamarkaana aad ku kulantaana goob aan labadiinna midkiinna filaynin dhegaystayaal caawana waxaan idii hayaa sheeke ka dhacday waddanka maraykanka oo lagu diiwaan geliya buugga dhacdooyinka la yaab kale ee adduunka lagu qoro taasoo la xidhiidha laba qof oo dib isku helay islamarkaana u kulmay kadib markii ay soo mareen labadooduba dhacdo amaba sheeko aad u layaab iyo xanuun badan oo aan midkoodna filaynin amaba aanu weligii niyadda ku qabanin haddaba ka hor dhici maayee sheekadaasi sida ay u dhacday waxaa inoo haysa sahre ciidla nuur oo ka waraysatay khadar cabdi cabdilaahi oo ku noola dalka austeria islamarkaana sheekadan la socday saara waa dhowahay aad baan u salaamayaa baabati one adiga iyo dhegeystayaashada isaare sheekadani sheeko cajiibay ahayd runtii aada u mataqaana saameyn uleh oo afka ingiriiska waxaa lagu yihahda emotional bay ahayd haye sheekadu markaa waxay ka bilaabmaysay ninkan andrew la yidhaahdo oo muminka ah ayaa isagoo toddobiyo konton jir ah baa dhakhtar lasoo dhigay haye kansar baa ku dhacay markaa calashaano xaaladiisu way cuslayd waan gartay marka kansarka dhiigga raacaa ku dhacay kansarkii dhiigga raacay baa weliba ku dhacay oo mataqaana unugyada dhiigga iyo dhiigga waxaasoo dhan waxaa ileynayo dhamaynayo dabeedna muddo ayaa waxaa la isku dayey in lala tacaalo oo la daaweeyo oo wax lagu sameeyo marka hore dawooyin kimika iyo waxbaa loo qoray oo maxay nagula tacaalay waxba waa u tari waayeen dabeetna waxaa la isku dayey in maxay ahaydey dad kale ay caawiyaan oo waxaa la yidhaahdo seleska afka lagu yidhaahdo amaba la yidhaahdo unugyada dhiigga ayaa la rabay in calashaan unugyo dhiig cidla dhiiga saga intoo la helo dabeetana lagu tallaalo maaha dhiig shugistii caadiga ee tooska ahayd maaha laakiin unugyada dhiigga ee dhiig ka samaysan yahay ayaa inta qofka kale laga soo qaado qofkan lagu dhex beeraya ama lagu tallaalaya waan gartaa dabeedna qofkan uu xanuunka ku dhacay kansarku wuxuu awood u yeelanayaa inuu iska difaaco xanuunkan dhiiggiisa raacaya ee kansarka ah ee calaashan xaaladiisa halisa ka dhigay qofkaa laga soo shubaya marka iyo qofkana waa inay isku dhiig yihiin ama waa inay calaashan isqaadan karaan sax
dadkii la tijaabiyey maxay ahayd saftiga laga qaaday shabaadhka la mariyey oo dhan wixii dhan waa socon waayeen oo way shaqayn waayeen oo sababo kala duwan awgood way isyeelan waayeen marka ninkii andrew wuxuu gaaray heer uu maxay ahayd quus gaadho oo xaalkiisa uu xumaado oo marka dambe la yidhaahdo calagshaan loo qolo de waxaanun baabiyo un ah sax calagshaan ma jirto wax kaloo lagu qaban karaa aan ka ahay inaad warka sugto intaad warka sugaysa ama aada dhimanaysana dawooyin xanuunka iyo garaaca kaa yarayuun baa lagu siin karaa bay xaaladda kusoo ururtay marka waxaa laga rajo dhigay ninkani inuu intuu dawo helo bogsado oo uu xanuunkan ka kici karo
dalkaas wuu soo xigin saacaddan laga bilaabo ninka andrew waxaa wixii loo qaban karayay baa loo qabay abaabadna waa soo xigeen hadda waa nin wad sugaya wadkaa uu sugaya markaa waa si raaxa la ku sugaayo la siiyaa dawooyin ka biinaya xanuunka iyo rafaad ama ka yaraynaya marka andrew waxma ma dhalin carruur ma dhalin waalid ma haysto oo calooshaan cid uu isaga sii dhashay oo nooli ma jirto cid la dhalatay oo ehel iyo xankaasina ma jiraan waayahay oo ay isku dhigan wax noqon lahaayeen marka ninkii xaalad sacaankaas u ahaa meel buu debasana iska dhafatkayoona iska joogay deedna waxaa dhacday gabadh kaati la yidhaahdo hahe ayaa waxay soo booqatay dhakhtarkii haye kaasi waa samafale caawiya dadka balaaguriga ah caruurta dadka waaweyn waxyaabahaas ay caawisa ka shaqaysaa waan gartaa waa gabadh dhowr iyo afartan jir oo koob iyo afartan jir meelahaas oo calashaan reer iyo caruurna leh haye dabeedna dhakhtarkii iyo meeshii uu yaalay ninkan androwga soo booqatay way timi dabeedna xaaladii baa looga sheekeeyey si waxay ahaayeen o dhan baa loo aadsa looga sheekeeyey haye waxaa la yidhi ninkan xaalkiisu waa kaas wuxuu marayaa heer markaa la dejiyo meel uu intaa calashaan uu ka dhimanayo uu sii joogo ayuu muxuu u baahan yahay wax kale oo la qaban karaa ma jirto ma jirta baa lagu yidhi haye taas marka aada bay uga naxday way taabatay arrintaa taabatay ereygaa saa taabtay calashaan aan waxba loo qaban karin oo rajadii laga rajo dhigay calashaan haye marka way ka naxday dabeedna waxay tiri calashaan ma jiraa bal hal fursad oo kale iyo waxbuu baarbaari karnaa hal mar la fikiri karnaayo labaad mar labaad calashaan waxaan samayn karnaa aada iyo aad arrintii baa dabeetana wi wala kasta waanu samaynay isku daynay muxuu yahay ra'yigaaga aad haysta ee calashaan aad leedahay mar labaad waxba tijaabin aad leedahay muxuu yahay ra'yiga haysta baa la weydiiyey haye dabeetna waxay bal ka warrama aniga haddii markaan bal anigana dhiigayga iyo wax baadhaan oo maxay ahayday inaanu isnoqon karno bal inaanu isnoqon karna iyo in kale oo ay kun suuragal yihiin haye waaba intaasaan is yeelanaayo ninkani badbaado yeeshaayo hadduu yeelan waayana dee wixii kale nu qaban karraa baynu qabanaynaay dabadeetana wan eegi karraa baa lagu yidhi markaa ku dhuda dhakhaatiirtu waa ka quusteen oo rajo badan ma qabaan lakin gabadhay qancinayaan mog sax
dabeedna waxay yidhaahdeen bal waa haddii aad sidaa aad qabto raygaas kula qurux badan yahay waa samaynaynaa dhiiggii waxbaan kaa qaadaynaa ma garanaysa haye inay hirgasho iyo inay dee sidii hore ufashalantana waynu eegi doonaa waxay xaaladdu noqoto baa lagu yidhi sax marka sida caadiga qofka waa la baadhaya marka hore qofkan unugyada dhiigga laga qaadayo waa la baadhaya dee jeedka sida qulisa caafimaadkiisa la hubinaya saan qofkan xanuunka usii qaadsiinin adu waa la baadhay shaybaadkii wixii ka horey dhan baa la sameeyey dhiiggii wixii baa laga qaaday wixii baa laga unugyadii baa laga qaaday waan gartaa unugyadii dabeetana oo jirida unugyada ah mataqaana ayaa laga soo qaaday waa i waxaa lagu shubay ninkii andrewha baa lagu dhex beero lagu dhex tallaalay dabeetana muddaa la sugaya calasha waqti bay qaadanaysaa natiijadu inay soo baxdo waan gartay oo ninkii la dareemay inuu la qabsadeen unugyadan cusub ee lagu beeray iyo kuwiisii hore inay isla falgeli karaanoo markaa uu u bilaabmi karta rajo laga qaba inuu ninkani ladnaanayo waka sidaas aad yaad waan gartay waxa weeyaan muddadii baa dabadeetana la bilaabay in laga wasugo waxaa la baso dhakarka halkaa sii yaalo unugyadaada dhiigga ee aynu ku shubnayna aynu eegno bal in waxay qabtaan inay hirgalaan iyo in kale adigu muddo markaasa dabeetana waxaa bilaabnay waktigii tijaabada ee unugyadani inay wax anfacayaan iyo inaanay anfacaynin ay ay ay kala cadaanaysa sax
ninkii andrew ahaa markaa waxaa muuqatay inuu soo kabanayo haye dib uu soo kabanaya wuu soo noqonaya awoodiisa baa soo noqonaysa waayo kafarkan waa kii dhiiga ku dhacayay dhiigga raacay dhiigu laacaya qofkii bilaaqsamar bila awood buu noqonayaabo haye unugyadana wixii loogu sheegay waxay ahaayeen qofka inay awoodiisa marka hore soo celiyaan istaajiyaan awoodda markay istaagsan qofka difaaciisi baa imanay difaaciina wuxuu suuro gelinaya qofkan in xanuunkani uu maaragtay ula dagaalami karo jirkiisu wixii markaa la la filayay rifatigii wanaagsanaay la filayay calaashaan ayaa muuqatay oo unugyadii lagu shubay ee kaasi ku caawisay ay ugu deeqday baa sameeyey calaamadihii laga arkay muddo adigu lix bilooda kadib ninkii andrew ahaa dhakartu waa kasoo baxay isagoo jid ah oo lugiisa ku soconayo oo caafimaad qaba waan gartay marka dabeetana soo shahaday wixii loo sheegay xaaladii arrintii gabadha warkeedina warka uu hayey oo looga sheekeeyey gabadhiibuu soo raadiyay markaas adreeskeedi iyo wixii Hay.
ayuu helay wala gabadhiibuu raadiyey adreeskeedii meeshii ay deganaa.
si uu ugu mahad celiyo si uu ugu mahad celiyo u yidhaahda carashanbi anoo dhimanaya ayaad maaragtay dee i badbaadisa waa halkaay soomaalidu ka tiraahdo ninkaa hebel ama qofkaas magtayduu leeyahay calashan qof dilkaa badbaadiyey oo kale ha hee sidii oo kale markaa inuu u tago oo yidhaahdo magtaydaan leedahay waa kuu mahadnaqayaa wuu anduro ugu yimi kaasi haye dabeetana waa isu yimaadeen way wada qaateen shaahi kafay waxbaa la wada cabay oo dabeetana waa la sheekaystay dabeetana ka sheekeeyey noloshiisii hore dhegaystayaal sida ay isu helaan iyo weliba halka ay ku dambayso waxa aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka cawayska washington ee toddobaadka soo socda haatanna waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii saddexaad ee waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey fanaanka cabdiraxmaan xadanteeye waxaana qaybtan uu fanaanku kaga warrami doonaa qaar ka mida qisooyinka heesaha uu qaado waa hagaag cabdiraxmaan waxaa jirta hees kaloo iyadan hablaha ka hadasha oo dee dabcan inkastoo tidhaahda waa kaftan markay ereyada socdaan ee aad eh, bulshada u qaadayso malaas tidahda waxaas tidhahda hablihii baa soo dhaqaaqi doona waxaan u doona ya inkastoo tidhahda waa kaftan Eh, haddana cabdiraxda hablihii eh, hadday haweenku shaqo iyo lacag helaan jacaylka way daadiyaan maxaa en, heestaasi maxay dulceedu tahay iyadana riyo heeskaas waxaa sameeyey een, eh, waa nin een, waa qiso run ah heeskaasi een, sideedaba horta waxaa sameeyey nin awaan oo een, maxaan u dhahdaa saaxiibkii mustafe cumar cefoole ninkii heeskii milyon ay sameeyey tiradaba jooga mar labaad baan salaamaya laaxinku waa aniga een, miisiguna waa siciid sharaf siciid sumbul australia marka een, heeska waxa weeyaan sideedaba gabdhuhu horta waxay fiican yihiin iyaga oo la qabo oo reer oo xaas leh inay lacagaystaan laakiin inta ka horeysa hadday dhaqaale helaan waxoogaa mataqaanaa n shik badan bay muujiyaan rag ninka guursanaya waxay is idhahdaan may ninkana i i lacagtaada u socdaa may aduu kuu socdaa may lacagta u socdaa saasay saacaddu kaga dhacdaa macnaha waxay kala garan waayaan ka calafka doonaya iyo iyo kaantida u socda iyo iyo kaantida u socday kala garan waayaan De ragguba waa lamid ragga Marka- qaar- raggaba maanay ku dhicin
may raggu waa u badheeraan waxaad arkaysaa nin dhoweyn oo taajiro oo meel wax kala dhigala oo tiiroo miskiinoo reerka uga jirto codaan haysan doonanaya moogta haye haye ya
arrinka arrinkaa dumarka ambiil baan u qaaday looma dhamay oran doonaa haye
marka Haye.
ninkii odayga ahaa gabadh baa nin arrin saas ayaa nin baa jeclaaday gabadh dhaqaale iska haysata markaa laakiin een, gabadh ah oo weli ileenayali Een, ninkii gabadhii way iska doonaysaa isna waa jecel yahay laakiin way meermeerinaysaa kulba waktiga u dheeraynaysaa kulba muddada u dheeraynaysaa isagiina waa ku daba daalay marka jacaylkiiba wuu- wuu hiirraagayba markii dambe usoo baxday mataqaana ninkana inay gabadhan kala saari laadaa ninkana inuu dhab u jecel yahay iyo inuu dhaqaaleega u socdayna gabdho kala saari laadaa markaasuu hees kale ka dhashay maogtahay markaasuu kuleeyahay ileen hadday hablu bartan lacagtiyo shaqada laabtooda adduunku galo way dhaqaalaha loo lalabo cishqiga way ilaalayaan cishqiga way ilaalayaan cishqiga way ilaalayaan ya marka xagga ugu dambaysa hadda haddii inta ama ku inta u dambaysa wuxuu kuleeyahay libaantuna waa axdiga ha liima- na- liibaantuna waa axdiga Mhm.
la-aantii reer madogo labada dhigataa u ah ee intuu leexaday isaarin aan dhow ahay haylu goynine Mhm.
ludbi iyo jiidhka ii cadde ii kala saar buu leeyay mataqaanaa.
Macnaha wuxuu Ludbi iyo leeyahay- jiidhka ii kala saar waan daalayay wuxuu leeyahay muhiimadda halka u dhimatay waa axdige yaanan Ah.
daaline warko warkoo cadisi warka ii cadisi haa Ya, Aad iyo ludbi iyo aad.
jiidhka ii cadde
Libaantuna waa axdiga, la'aantii reer haweenkaynu hore ugu soconaynaa dabcan mar haddaynu dee ka hadalnay haweenkii oo labadaa heesood baan soo qaadanay hees kaloo waxaa jirta iyadana haweenka ka hadasha mudan haweeney kaama maarmee malab sidiisaad ii macaanta ya xabiib iyo xayaati heestaasi ya xabiib iyo xayaati heeskaasi ilaa carabiga loo soo qaaday maxay ha heeskaasi waxa weeyaan waa heesihii hore ee jabuuti dib usoo noolaynay heesa waxaa jira qofka fanaanka ah dhexlexjalo ka galaa oo maxaan ku dhahay heesiheenii waktiyaashii hore ama music fiican ku dhicin aana laga maarmi karin in dib loo soo nooleeyo marka waxaa ku qaadi jiray faabwaankeeni weynaa saciid xamar qoodh waxaa markaa cabdi xamar qoodh alla unaxariista cabdi xamar qoodh waana heesii horreeyay jabuuti marka dib baan usoo nooleynay marka waa heeskaas aad buu macaan yahay mudan haweeney kama maarmo malab sidiisii oo sidiisaad i macantee murugadan qabo kalayo adiga maydhid ya xabiibi ya xayaati murugadan qabo kalayo adiga maydhid ya xabiibi ya xayaati marka waa heesihii mataqaana aan duugoobay wey waa funkii loo samaynayey tiimkeen kuu sheegayay aad iyo aad waa waaye waaye wey iyadana taana dib baynu xasuusan doonaa bulshada aynala dhegeysan qayb kale oo ka mida waraysigan fanaanka cabdiraxmaan xanxanta iyo dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaana barnaamijka cawayska washington ee soo socda guud ahaana barnaamijkeenni intaasaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwac oo barnaamijkaasi caweyska washington inoo soo diyaariyey halkaana ka soo jeedinayay halkaad kala socotaan dhegeystayaal waa idaacaddeenna fiidnimo waa tahay ciyaar xiisla ayaa hadda waxa ay ka socotaa magaalada alexandria ee dalka masar waxaana ay ka tirsan tahay wareegga lix iyo tobanka ee koobka qaramada africa waxaa ciyaartaasi food isku daraya dalalka deriska ah ee nigeria iyo cameroon cabdulqaadir maxamed mursal samakaab oo ciyaarta daawanaya ayaa hadda stuudiyaha soo gala cabdulqaadir xagee la kala maraya waa mahadsan tahay nuur ciyaarta waxay ahayd mid adag hadda waxay mareysaa laba gool iyo gool oo cameroon ayaa ku hogaamineysa qeybtii hore ciyaarta ayaa soo dhammaatay oo nasiinada ayaa lagu jiraa cameroon ayaana goolka looga hormaray markii hore waxaana ay iska soo gudeen goolkii kadibna mid kale ayay u saariyeen cameroon waxaa macalin u ah clearance sedof oo ah laacib hore oo u ciyaari jiray kooxda ac milan ay ku xasuustaan taageerayaasha iyo xulka holland wuxuuna baray xulka ayaa la dhihi karaa kubad ilqabad leh sida ay baasaska ay ciyaarayaan sida ay kubadda u haysanayaan iyo weliba hanaanka kubad haysashada ama bosishonka nigeria iyaga naftigooda dabyar ma shidaynin goolka iyaga ayaa la hormaray laakiin waxaa moodaa in hanaanka baasaska looga fiican yahay ciyaarta waxaa daawanayay halyeeyadii hore ee cameroon iyo nigeria niwakwa kaku aan irahden niwakwa kanu iyo iyo weliba samuel eto oo eto cameroon ayuu u dhashay soo maaha u dhashay kanuna wuxuu u dhashay xulka nigeria labadooda iyagoo mucaarad isku ah ama xifiltan uu ka dhexeeya ay wada ciyaari jireen haddii aan xusuusiya taageerayaasha kanu wuxuu usoo ciyaari jiray kooxaha arsenal iyo intermilan samuel etuna waxaa lagu xusuustaa barcelona inkastoo real madrid ay tahay kooxdii markii hore keentay qaaradda yurub waa tahay natiijadii kasoo baxdana dhegeystayaal idaacadaheena dambe ayaad ku maqli doontaan ciyaarta kalena cabduqaadirow caawa dhici doonta yaa is arkaya waxay u dhexaysaa koonfur africa iyo dalka martigelinaya ee masar waana ciyaarta loogu daawisha badan yahay markaad fiiriso xulka masar ayaa ah garoonka taageerayaasha ay aada usoo buuxiyaan waxaan kaloo kugu daraya nuurow koobkan qaramada africa sanadkan wuxuu noqday koobkii ugu daawashada yaraa markaad fiiriso garoomada waa cidlo marka laga reebo oo ay ciyaareyso xulka masar iyo weliba xulalka sida algeria oo kale inkastoo morocco la reebay haddana ciyaarta koonfur africa iyo masar waxay noqon doontaa ciyaar aada loo soo buuxiyey garoonka xulka masar taageerayaashoodana waxay ka cabanayaan ama ay aad u jeedinayaan ciyaartoyda xulka masar oo waxay leeyihiin ma laha awoodii iyo hanaankii ciyaareed ee lagu yaqaanay maxamed saalaxna waxaa laleeyahay isagoo xanuun dareemaya ayuu tababar qaadanayay maanta waa mahadsan tahay cabdiqaadir maxamed mursal oo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha afrika inala socodsiinayay haatana aan ku wada nasanno codka fanaanada nimcadareen heestaasi booli iyo fanaanada nimco dareen ayaan kusoo gebagabayn doonaa idaacaddeenii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen maxamed colaad xasan iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca farsamadan uu inaga caawiyey maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo kulan damba dhegeystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan
Shabbat, Ipahnanis.